ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha nuur inta aanan bilaabin akhrinta dhambaalada maxaa dhegeystayaashu haysaa inta aanan dhambaalada ay dhegaystayaasha noo soo direen aanan bilaabin inaan akhrino daanda aan ku bilowno heesta haddii aan waraaqaha waxaa ku luuqaynaysa fanaanada faadumo duur dhegaysi wacan
aan intaasi kaga gudubno heestaasi macaanayd dhambaalka ugu horreeyana waxaa nasiib u helay dadka kale ah xaaji cabdirasaaq xaaji maxamed gees dheere iyo cabdisalaan xaaji maxamed gees dheere cabdicasiis xaaji maxamed gees dheere mukhtaar xaaji maxamed gees dheere ciye cabdisalaam xaaji maxamed gees dheere cabdilatiif xaaji maxamed gees dheere cabdulqaadir xaaji maxamed gees dheere iyo xuseen xaaji maxamed gees dheere cabdinaasir xaaji maxamed gees dheere maxamed xaaji maxamed gees dheere iyo hooyooyinka kale ah waris maxamuud iyo cadey cabdi nuur eedooyinka kale ah muumino xaaji maxamed gees dheere iyo xaliimo xaaji maxamed gees dheere faadimo xaaji maxamed gees dheere waxaa kaloo ku jirta hani xaaji maxamed gees dheere iyo diamond xaaji maxamed gees dheere dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambaliyo iyo bogaadeen ay hawada u marinayaan cabdifataax xaaji maxamed gees dheere iyo xaliimo axmed maxamed oo ay gabadho ugu dhalatay gobolka baay gaar ahaan beledul aamin oo u dhow degmada qansax dheere sidoo kale waxay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan sarreeyo xaaji maxamed gees dheere iyo maadey sheekh nuuno oo iyaguna uu wiil ugu dhashay gobolka baay wiilka waxaa loo bixiyey cabdi xayi maadey sidoo kalena waxay hambalyo kale ay usii dirayaan luul cabdirasaaq gees dheere iyo cabdiraxmaan sheekh maxamuud oo iyaguna uu wiil ugu dhashay waddanka kenya gaar ahaan xeryaha kakuma waxaan leenahay dhallaankaasi dhammaantoodba allaha ka dhigo kuwii dadkooda dalkooda iyo diintoodaba anfaca aamiin waa tahay nuur dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray nuur sheekh xasan carte iyo aabe sheekh xasan ibraahim iyo saruura sheekh xasan hooyo xaawo ibraahim cali sheekh maxamed cali ibraahim iyo marwadiisa faadumo macalin nuur wardheere sheekh maxamed cali ibraahim iyo marwadiisa faadumo macalin nuur wardheere iyo maxamed ibraahim tifow iyo marwadiisa faadumo cali macalin eedo kubay maxamed isxaaq eedo bunow maxamed isxaaq maxamed isxaaq xuseen maxamed isxaaq macalin ibraahim maxamed isxaaq isxaaq maxamed isxaaq oo ku magac dheer isxaaq bakay dhammaan dadkaas waxay kala joogaan baydhabo bakool iyo beledweyne waxaanay jecel yihiin inay tahniyad dhalasho gaarsiiyaan macalin maxamed isxaaq iyo marwadiisa xabiibo sheekh xasan oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamin ayaan leenahay heesta labaad in dhegeystayaashan u soo qabanayno waa jamaaday waa codkii cumar nuur cabdulle
وحتعيل المهدى وشليك ايدي اتباع حيالي جريبك يوبك تنقبو اني قبحت باليوم عارك سنايا هاي داري يريدك يوقف تنقبو إني قبحت في اليوم عارك سمعتنا يا هاي داري malkaagu inan yahay igu noqoya jawharaad wadnahayga siike jamalkaagu inan yahay igu noqoya جوهرك ولا غير فيك عليك البعد يا تري مليكو تري مليكو علميك البول قاويا شري مليقو شري مليقو شقداي بوي சும்மாதே சும்மாதே சும்மாதே சீலால பாரியோ லகாயாமியோ waxaan shabaaq la soo maray sumadee sumadee sumadee jilaal baariyu lagalayaamiyo waxaan shabaaq la soo maray darmaadiyo caraababa jidkaa waxaan ku soo jiray hadbaa jimicsiiyota dabkanan iigu soo maray darmaadiyo caraababa waxaan ku soo jiray cadbaa jimicsiiyota jabkanan iigu soo maray damarkaagu inan yahay igu noqoya jooharaad wadnaaqayga siisee hambalyadan wixii daanduraya naga soo gaartay dadka kale ah khadar salebaan maxamed iyo cabdixakiim salebaan maxamed nimcaan jaamac maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed khadar maxamed jaamac iyo xasan ismaaciil maxamed suuri maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye shiine cali bandey iyo khatre cali bandey dhammaan dadkan oo kala jooga burco iyo hargeysa iyo meelo kale oo ka mid ah dalka waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan mustafa salebaan maxamed iyo fani cali cumar oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco waxaan leenahay arooskana ku dara isku waana ubad khayr qabana allah idin kala siiyo aamiin
dhabaal noogu yimid adeero cabdi xirse cali iyo qoyskiisa cali xirse cali maxamuud xirse cali jaamac maxamed xirse nuur saleebaan maxamed jaamac xirse cali iyo qoyskiisa eedooyin qadan xirse cali iyo qoyskeeda hinde xirse cali iyo qoyskeeda hooye canab cilmi guray iyo ayeeyo khadiijo canshuur waxaana dhammaantood ay hambalyo gaarsiinayaan baashe cabdi xirsi iyo barwaaqo cabdi aw maxamed oo ku aqalgalay gaashaamo oo ay leeyihiin arooskeenna allah ka dhig midaad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamiin ayaana naguna leenahay haddana waxaa noo baaqaya dadka kale ah saney cabdi cadde iyo xildhibaan sharmaar ka warsame mawliid mase cadde dhabarey macalin iraad cali diiriye macalin siciid khaliif cabdiraxmaan iyo khadre cabdi maxamed farxiyo cabdi maxamed hooyo dahabo maxamed aadan shukri cabdi maxamed cabdulaahi cabdi maxamed dhammaan dadkan waxay hambaliyo ay halkani uga dirayaan adec maxamed aadan iyo xalwo khaliif maxamed oo ay gabare ugu dhalatay deegaanka qansale ee gobolka mudug waxaana gabadhaasi loo bixiyey muna waxaan leenahay muna ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin mar kale aan aadno dhankii heesaha aan galabta idinkugu talagalno
werigeeda duunyada waktiga qusaacida dadna waayaha xidha labadaasi waxaan hayn hora looga wahayo waa nin iyo waani werigeeda duunyada waktiga qusaacida midna waayaa xidha labadaasi waxaan hayay hora looga wahayo waa nin iyo waagi aniguna wisisiga waxa wayda lahaya igu wacan waxyeelada wishbayna kala kacay aniguna wisisiga waxa wayda lahaya igu wacan waxyeelada wishbayna kala kacay caashaquu wadaad male walaloona kuma haroy waa waana kala tage caashaquu wadaad male walaloona kuma haroy waa waana kala tage waxba hay dabiibina awdka aan isarane waxba hay dabiibina awadka aan webi bayna sara tegay wadadiina ka anbaday sida weedda noo shamay biyo looga wabiya waanadu idhaasa culimada wanaagsani wadibayna sara tegay wadadiina ka anbaday sida weelka noo shamay biyo looga wabiya waanadu idhahabtaa culimada wanaagsani ama iyo wateniyo wanduxaatiyo idin hadda igu wareejaan walbahaarku imaadhigo ama iyo wateniyo wanduxaatiyo idin hadda igu wareejaan walbahaarku ku imaadhigo caashaqu wadaad mare walaloona kuma hadho iwawaana kalatagin caashaqu wadaad mare walaloona kuma hadho iwawaana kalatagin waxbaaye tabibina awataani saragne وحبهاي طبيبنا أوت أنا سردنا وهبكيغو يورورا وابيديغو مقن ورنكا هالبولها وغيرك هارستيو وطنهيغا كلا جري إتيانا والي وهبكيغو يورورا وابيديغو مقن ورنكا هالبولها وغيرك هالسيو وطنهيغا كلا جري إتيانا والي عاشقوا وضعت مري ولا الله لكما هروي ووانا كرهت عاشقوا وضعت مري ولا الله لكما هروي haddii aan uur dhabaalkan raacsado waxaa uu noogu yimid sanay cabdi cadde iyo xildhibaan sharmaake warsame mawliid mascade dhabrey iyo macalin iraad cali diiriye macalin saciid khaliif cabdiraxmaan iyo khatro cabdi maxamed farxiyo cabdi maxamed iyo hooyo dahabo maxamed aadan shukri cabdi maxamed cabdulaahi cabdi maxamed waxaana ay hambali u dirayaan adeec maxamed aadan iyo xaawo khaliif maxamed oo gabadhay ugu dhalatay degmada qansaale ee gobolka mudug gabadhaas oo loo bixiyey munayarey waxay leeyihin ducadu waa xaggeena muno allah ka dhigo tiisoo weynaato oo waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah deeqa axmed xasan iyo saygeeda faysal axmed xasan deeqa cabdiqaadir xasan deeqayar liilaaf cabdinuur xasan iyo eedo cibaado mataan maalin nafiso axmed xasan iyo reerkeeda cabdisalaam cali mataan iyo caruurtiisa caashe ibraahim aadan iyo reerkeeda leyla cali xuseen iyo caruurteeda maxamed cali xuseen baafo iyo reerihiisa maxamed cabdixakiim bunka cilmi cali mataan xasan cali xuseen iyo reerkiisa axmed weli cali mataan iyo reerkiisa tiriig ibraahim mataan iyo reerkeeda maxamed ibraahim mataan iyo caruurtiisa dhammaan dadkaasi oo kala jooga afrika yurub iyo waqooyiga amerika waxay hambalyo halkani uga dirayaan xamdi axmed xasan xamdi xarago iyo cabdulaahi cabaas cabdulqaadir oo wiil ugu dhashay dalka jarmalka waxaan leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkani daanda waxa uu naga soo gaaray doctor cabdisalaam salwe hooyo xaawo maxamed ciise qaxiye iyo dhammaan reer ciise qaxiye iyo dhammaan reer salwe zamzam cabdulcasiis ilaaq iyo zakariye faarax axmed maxamed saciid ilaaq iyo ayeeyo xaawo ciise qarxiye cabdi maxamuud ciise qarxiye cabdishakuur maxamed xasan cadaan iyo reer xasan cadaan ayaan cumar alteeso iyo faadumo kaarshe deeqo maxamed diiriye saciido kaarshe sucdi kaarshe iyo dhammaan ilmo kaarshe ciise iyo caruurtooda muxubo jaamac faadumo yaasiin jaamac iyo caruurteeda habaryar suleekho cabdi baydhabo dhammaan asxaabtani oo isku duuban oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan sharmarke cabdisalaam ciise salwe iyo salme cabdisalaan cismaan xeenwade oo meherkooda uu ka dhacay magaalada london waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaban allaha idin kala siiyo heesta afraad nuurow waa hees banaadir ah waxaa wajiru qaadaya saalim siciid iyo nasteexoladan intaasina dhegaystayaal waxaa galabta inagaga dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandurey tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo beerta haddii waraab lahayn berigeed ma soo baxdee waa baaqataa beridaa inii bakeed biyo oo la siinine baalasheeda waa bukaan deentenya beerta haddii waraab lahayn berigeed ma soo baxdee waa baaqataa beridaa inii bakeed biyo oo la siinine baalasheeda waa bukaan deentenya waxaa iigu beertayaa bushigiid la bururaa berigooyi booqataa beela baadheehe berigooyi booqataa beela baadheehe waxaa iigu beertayaa bushigiid la bururaa berigooyi booqataa beela baadheehe berigooyi booqataa beela baadheehe Bilanaya ku xira, bashbashaan ku geeya, aan ballan weyn ku qaadaya. Oh.